barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hiriirka efimyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan o aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com
wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa waa khamiis tobanka bisha agost labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah sahre ciidla nuur iyo jamaal axmed cusmaan
qodobada aan idinkugu hayno barnaamijka waxaa ka mid ah ku dhowaad saddex boqol iyo konton arday oo wax ka barta jaamacadaha muqdisho oo tababar shaqo loo geeyey qaar ka mid a shirkadaha ganacsiga si ay mustaqbalka ugu fududaato helitaanka shaqooyin ku habboon waxay soo barteen faa'iidada ugu badan internership annagaan ka leenahay waxay ahayd ardada in shaqo loo carbiyo mustaqbalkoodana sifiigooda ka soo muuqdo koo waxaa ka ah qofka inuu soo helo work experience oo hadhow uu yahay qof shaqo loo carbiyey oo tababaran una diyaarsan inuu shaqadan qabto linkages qofka inuu xiriro ku samaysto bulsho kala duwanuu ku baranaa shirkadda lafteediiuu kala baranaa haddii fursad shaqa timaado qofka koowaad oo la codsan doona yiita oo la qaada doono sidoo kale waxaad maqli doontaan wiil dhallinyaro hal abuur ah oo sheegay markii diyaaraddii dalka maleeshiya laga lahaa la waayey ee satalladyada caalamka o dhan lagu raadinayay isaguna inuu ku fikiray inuu jacaylkiisa dayax gacmeed ku raadiyo sida saarku geedaha dusha uga shalooshaan anna kugu sidkanoo satarlayd sidiisaa nafta kugu saaminaya magaalada gaarisa anoo joogaan baan habeen tv fiirsanaya diyaarad ay lahaayeen maleysiya ayaa luntay dabeetana diyaaraddii unbaa adduunka o dhan raadinayay markaasaa la yidhi satarlaydka shiinaha unbaa sawiray gobol ka mid a oo badda ku dhacay waa baasha adduunka o dhan ku dabaqsanaa anuguna jacayl yare marka aan la rafaadsanaa unbaa inay satarlaydka inaad aduguna u dirsateed bay ahayd jacaylka kuusoo sawireen waa tahay qodobadaas iyo ciyaarihii ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
saraakiil u hadlay hay-adda socdaalka dadka muhaajiriinta ah ee i o m ayaa sheegay in shirkad isku xidhan ama shabakad isku xidhan oo fududaysa tahriibtu ay konton dhallinyaro afrikaan oo kasoo jeeda dalalka soomaaliya iyo etoobiya ay ku tuureen biyaha xeebaha dalka yeman mas-uuliyiintaasi u hadlay hay-adda i o m ayaa sheegay in la helay godod lagu aasay qaar ka mida dadkaasi tahriibayey oo ku yaala gobolka shabwa ee ku yaala koonfurta dalka yemen dadka badbaadaday weerarkaasi amaba iskudegaasi dil islamarkaasina lagu aasay goob ku dhow halka kuwaasi dhintay ayaa sheegay inay ahaayeen boqol iyo labaatan qof oo saarnaa dooni ka timi soomaaliya oo ku socotay dalka yemen
madaxweynaha kenya uhuru kenyatta ayaa u muuqda inuu noqonayo mid mar kale ku guuleysanaya xilka madaxtinimada waddankaasi iyadoo mucaaridkiisuna ay sheegayaan inuu jiro wax isdabamarin weyn oo ku haddan doorashadii talaadadii ka dhacday waddanka kenya guddiga doorashooyinka kenya ayaa sheegay gelinkii dambe ee arbacada in sagaashan lix boqolkiiba codadkii la dhiibtay la tiriyey waxaana kenyatta uu ku hogaaminaya konton iyo afar boqolkiiba dadka codadkoodii la tiriyey halka musharaxa xisbiga mucaaradka naasa railo odingana uu haysto afartan iyo afar boqolkiiba guddigu waxay haystaan muddo toddobaad oo ay kaga dhawaaqi karaan musharaxa ku guulaystay xilka madaxtinimada doorashada dalka kenya ka dhacday
halkaasi aad dhegaystayaal wararkaasi kala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a barnaamijkii dhallinyarada maanta ayaanu haatan gudagelaynaa qaar ka mida dhallinyarada ku nool magaalada muqdisho ee dhigta jaamacadaha ayaa helay fursado tababar shaqo lagu geynayo shirkadaha ganacsiga si ay aqoon dheeraada halkaasi uga soo helaan culuumta ay baranayaan la xidhiidha islamarkaana ay shaqo u helaan marka ay dhammaystaan jaamacadaha barnaamijka waxaa gacan ka siiyey urur lagu magacaabo shaqadoon wariyaha v o eda cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa faahfaahinta warbixintaasi inoo haya saddex boqol afartan iyo sagaal arday oo ka mida kuwa dhigta kuliyadaha kala duwan jaamacadda s i u ayaa ka faa'iidaystay barnaamij shaqa carbinood oo iska kaashanaya jaamacadda ay dhigtaan s i u iyo hay-ad maxaliya lagu magacaabo shaqadoon iqraal xuseen cabdi oo ah madaxa shaqa carbinta jaamacadda s i u ayaa xuseyn ahmiyad weyn ay siinayaan ardayda dhiganaysa kuliyadaha kala duwan si ay beri ugu sahlanaato suuqa shaqada marka jaamacadda ay soo idlaystaan
inaan ardayda uga farxiyo inay nasiib u heleen inay helaan xafiis internship ah oo ayaga loogu adeego ardayga markii wax la baro sida caadiga ah ama generali ah inaan la iska sii daynin ee aan u sameyno sidii xirfad uu ku yeelan lahaa kadibna meelihii aan geyno hadduu job opportunity markaas ka helo aan kula sii bush garayno cabdinaasir diiriyo oo sarkaal ka tirsan hay-adda maxalliga ee barnaamijkan fulisee shaqadoon ayaa faahfaahin ka bixiya ujeedka la xiriirta in ardaydu ay helaan fursado shaqo ay ku sii bartaan inta jaamacadda ay ku jiraan si ay berri ugu saalaanaato suuqa shaqada waay aragnimaduna aysan u xirin
internship muhiimadiisu ma ahayn maxaa la yihahdaa in ardayda la kaxeeyo meela tagtagaan ay kasoo noqdaan laakiin muhiimadiisu waxay ahayd maxaa la yihahdaa bal shaqada rasmiga ah ee meesha aad wax u baranaysaan ee aad marka shaqjaacadu dhammaato tegaysaan bal inaad aragtaan baragtii kasoo heshaan oo maxaa la yihahdaa qofku markuu jaacadda dhiganayo theory loo sharaxayo iyo marka uu tago goobtii shaqada oo uu shaqadii ku dhex jiro waa laba adduun oo kala duwan waxaa laga yaabaa dhallinyaro badan baa markay shaqooyinka dhammeeyaan oo jaacadaha dhammeeyaan oo ay shaqo u baxaan oo tagaan goobaha shaqada ayay dadkii ay u tagan yidhaahdaan dee qofkani ma shaqayn karo wixii xirfad uma leh waxyaabaha dhallinyarada shaqada ka hortaagana inta badan waxaa ka mid a inaanu experience lahayn marka number one waxay ahayd in maxaa la yihahdaa inaad experience kasoo heshaan goobaha aad tagteen oo qofku markuu khibrad soo helo waxaa u fudud inuu berri goob shaqo intuu tago uu shaqo heli karo qaar ka mid a ardayda ka faa'iidaysta barnaamijka shaqa carbintee loo yaqaana intention brogram ayaa faahfaahin ka bixiyay waxyaabii ay ka soo faa'iideen meelihii kala duwanaa oo shaqa carbinta ay ku soo sameeyeen kasoo taariikhda kasoo sheekeeyo marka hore waxaan ahaa arday jaamacadda saadhugta keliya galaaska kusoo qaata xiisad macalinka wuxuu dhigo sabuuradaas wuxuu lagu dhigo wixii loo sharxo bes un ku hamiya qaataan ahaa alxamdulilah markii jaamacadda iyo ururka shaqadoon ay soo sameeyeen barnaamijkan fudud ay noo soo agaasiimeen inaan interneship ku helno kambaniyaasha kala duwan ee ku yaalla dalka ee magaalada muqdisho taasoo marka waxyaabahan kasoo faa'idna waxa waaye inaan fahanay qof kasta kuliyaddu dhigto in la geeyo meeshuu markaas kaga habboonaa anigu waxaan bartaa kuliyadda business and economiga khaasatan department account and financega waxaan tegay meel yidhahdo muqdisho cable t v ayaa waxaan ka mid ah ardadii u heshay internshipka maasha allah uu ka faa'iiday waxaan hadda ahaa arday sales marketingka labada isku qaabilsan
ugu dambayntiina guddoomiyaha jaamacadda caalamiga ee s i u doctor shaafiic cabdi diiriye ayaa hoosta ka xariiqay in ahmiyad weyn ay siinaysa s i u sidii ardayda wax ka dhigata guud ahaan kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda u heli lahaayeen barnaamijyada shaqa carbina si berita suuqa shaqada aysan kala kulmin caqabadaha ardayda ka haysatee la xiriirta waayo aragnimada oo yar
faa'iidada ugu badan internship annagaan ka leenna maxay ahayd waxay ahayd ardada in shaqo loo carbiyo mustaqbalkoodana siifigooda ka soo muuqdo marka la leeyahay qofka internship la geynaa waxaa jira waxyaaba ku hoos xafdan oo dadka qaar aan rajaynaa inay fahmeen waxyaabaha koo waxaa ka qofka inuu soo helo waaga experience oo hadhow uu yahay qof shaqo loo carbiyey oo tababaran una diyaarsan inuu shaqadan qabto waxyaabaha kaleo ku xafdan waxaa ka mid ah linkage qofka inuu xiriiro ku samaysto bulsho kala duwan uu ku baranaa dad kala duwan uu ku baranaa shirkadda lafteedii uu kala baranaa waxyaabaha kaleo ku xafdana waxay tahay waa field opportunity dabcan meesha dadka jooga haddii fursad shaqa timaado qofka koowaad oo la codsan doona yiita oo la qaada doono waa qofkii la tababaraya dabcan oo meesha joogay waxaa kaloo jiray rabaa shaqadoon inaan uga mahad celiyo sida wanaagsan ay noo caawiyeen carabka waxaan rabaa inaan ku dhufto dabcan sida idu muuqata waa saddex boqol afartan iyo sagaal ardood dabcan tanashib samaynaysay kuma jiraan ardadana dibadda jirtaa waa ardada dalka joogtay waxaan codsanaa si aan u muujinno ixtiraamka iyo sharafta aan u hena shaqadoon dhammaanteen inaan u istaagno una sabcino kumanaanka arday ee ka soo baxa jaamacadaha ku yaal muqdisho ayaa caqabadda ugu weyna suuqa shaqada ay kala kulmaan ay ahayd qodobka sheegaya waayo aragnimada shaqaday u leeyihiin maadaama dhowaan ay soo qalinjabiyeen cabdulqaadir okey barnaamijka dhallinyarada v o a muqdisho
dhegeystayaal meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan bile hurfe waa wiil dhallinyaro ah oo hal abuura maasooyinka kala gedisan ee jacaylka iyo arrimaha bulshada isugu jira waxaana wariyaha v o a ee nairobi khadar maxamuud xareed uga warramay hal abuurkiisa iyo weliba maasooyin aad u qasal badan oo uu bile hurfe tiriyey
dabcan muuqaal ahaantaadana nin dhallinyaro abwaano aada u dayar ayaa tahay maxaa kugu kalifay inaad marka hore soo saarto arrimaha noocan oo kalea walaal waad mahadsan tahay waxaan odhan karaa halkaas waa sax dhallinyaradu ay soo badanayeen wax samaysa laakiin anugu malaha kuwii dhexaan isku tiriyaayo waxaan odhan karaa malaha shan iyo toban sano ugu dambeysay maskaxdaan tuujinayay waxaygu ama ha mug weynaadaan ama caata ha ahaadaane bilig hurfe bile maxaa soo saartaa dee arrimaha bulshada weliba xagga dhallinyarada u badan waxaan odhan karaa dhallinyarada soomaaliyeed waa dhallinyarada adduunka hadda la joogo wadan dalkoodii dad waa dad dalkoodii burburay adduunka u kala tahriibay meel walba ku dhintay aad maqlayso meel walba ku xirxiran meel walba ku bahdilan marka dhallinyarada unbaan guubaabo iyo dhiirigelin iyo dee jacaylka laftirkiisa oo aan odhan karo ummaddu jacaylka markay qalbiga ku dejiso malaha tahriibkuna uu ka yaraanayaa dee yaa waa kaa walaala waayahay waanu kala qaadi doonaa heesaha iyo gabayada aad samayso ama aad soo saarto labadii kun iyo kowdii dhammaadkeedii ayay ahayd baan umalaynaya waxii ugu horreeyey ee habsuugaanada inaan sameeyo markaa magaalada galkacyaan joogay waxaan dhiganayay cumar sabantar secondary school bay ahayd wuxuu ahaa soomaaliya qariban ee qarannimada diida ee qaxootiga u badan ee u qalqalo tahriibay ayaan ka bilaabay bay ahayd ilaa intii ka dambeysayna waan waday waxaa igu sababay markaas waxaa la odhan karaa tii ugu horreysay wadaniyad u badi laakiin markii dambe niyo jacaylkii unbaaba dowlad la-aantii kasii adkaan rabay baabad moodeysa moogta jacaylka unbaaba igu sii batayo boqol kiiba sagaashan dhallinyarada ila soo xiriiraysaa war xagga jacaylka xaggaa wax ka dhe wax ka dheeda oo ku badnaydo wadaniyadda dee waa boqol kiiba hal iyo labo unbaad wax kugu dhiirigeliya marka jacaylkaa badan jacaylkaa badanaya dee haye haye marka ereyada markaad samaynayso gabayada iyo heesaha oo kale ma adiga qoro oo alifa mise taageero kale ayaa lagu siiya
kolley dabcan marka wax la qabanayo adduunka taageero kama maaranto oo iminka idaacadda fog ee wada unbaynu hadda waxaanu u duubaynaa waraysigan soo maahan waxaan u baahannahay qalab inoo dhexeeya aniya adiga oo farriinteenna gudbiya sidaa awgeed marka taageeraba noloshu yacni in qofku taageero u waayo mooyaane kama maaranto laakiin waxaan odhan karaa inaan hees sameeyo amaan maanso sameeyo amaan gabay sameeyahay ilaahay wuu ii dhib yareeyey isaga ama had iskale ilaahayna ha igu xafido dee intaa un baan odhanayaa waayahay gabayada caan baxay ee aad samaysay maxaa ka mid ah
way walahi way badan yihiin waxaa ka mid ahaa gabayga kurbo kolokolada waa lagu jabaa kabirsiyaalyaalka adigoo karuur haysta iyo kaabash iyo dhaylo karaamada ilaah kuu camiray sharafna kuu raaxshay kaska maran marbuu kaa ridaa koontarool xiran kackaciyo marbaa subaga iyo kurusba weydaa soomaalidu kadeed kama baxda iyo maalin kala bood kilkilo ayay taagan tahay kii yar iyo weynba afartaa korneel boryarow keel ma qabadsiiyey kumbad mauga dhigay reerihii kala qaloonayay kaska maranna mau sheegay iyo kaalmo xumadooda halkaan dhahaya duul waxa iskaaban kolkay kala hawaystaana kuu jaya intaad kaalaydiyo keenta igu hayso konton sano ku dhow baan kurbada kula noolaayo kol haddaanan kaa guursanayn kowsar iyo luulo oo gabarka kaambiyo meeru a keenahayn guriga soddox kaamil iyo aadan noqon kaasha seediya kelixkelixda mooyiyo inaan kor iska eegnaayo waxaan ka iyo kaasii sugaaba kadeed kale haddii aad sii jilciso oo aad sii faahfaahayso gabayga maxaa u samaysay
waxay ahayd malaha labadii kun iyo labiyo tobankii bay ahayd xilliga raafka ugu darnaa uu ka jiray xaafadda isli ay soomaalidu degto xilligaas aniguna xaafadda unbaan deganaa dabeetana hablaha deris ila ahaa bay ahayd hablihii deriska ila ahaa soomaalidu waa dad meeshay joogaan iswalaalsado ismiciinsado dee asxaab baanu ahayn habeen habeenada ka mid a baan anoo meel aan asxaab la joogay ka imid ayaan imid gurigiiyo xagga hoose un baan ugu imid labadii hablood oo gaari looriya loori markaan ku leeyahay waa gaari saddex mitir halka laga fulay ay ka bilaabato saddex mitir buu ka dheeriya kuwa askarta isticmaalaskartu isticmaalaan ayayba waxay ka saaran yihiin dhalada halkaaunbay iga salaameen markaasaa isracaawe madalxiis cirkaabay hablihii booqdeen moogta waa aniga halka ku salaamay waxayba ku leeyihiin askartan un baana haysataa nimanka un baan la hadlay niman madowho watay askar ahaayo malaha lasoo fasaxayo hablaha waxaa loo wadaa meel la yidhahdo kasanaani kasanaani banooniga lagu ciyaara soo mataqani waa garoonraafkii tarxiilkii markaasuu ku leeyahay kasanaani baan u wadnaa war hablaha iyago cayaartooy maahee maxaad kasraani kala raadinaysaa laanu iyada barooni lagu ciyaara dhaqaanay moogta wuxuu ku leeyahay maye meeshaasaa dadka lagu xirayaa bilaa sharciga soomaaliya aan u diraynaa dabeetana kuuja magaalada erega kenya qofkii jooga aad buu u garanayaa iyo weliba dadka ku xeerantee kuuja haddii lagu yidhahdo isla markaba askari baa ku hayaad isleedoo lacag buu kaa rabaa moogta sooma marka kuuja iyo intaad kaalaydiyo keento igu hayso kuuja marka lagu yidhahdo waa kaalay soomaa waa timid sharci keen unbaa ku xiga haddaa sharciga weydna haaya haaya keen kusii dhiiran mayne soomaala garan marka kaas gabayada caanbaxay ayaan ku darsadaa waxaa ku jirtay sida saarku geedaha dusha uga salooshaan baa jirtay iyaduna sida saarku geedaha dusha uga salooshaan anna kugu sidkanaho sanka kaaga tolanahay adoo soco dhaqaaqoo sumadiiga tegey baan seexataa seexataa agtaydoo haa seexataa agtaydoo socotaa ka toostaa bay ahayd soomaala fahmin anigoo sarbeebiya sibiq hadalku iga gelin satarlayd sidiisaa nafta kugu sahminaya taana jacaylkan ku sahminaya bay ahaydoo magaalada gaarisa anuu joogoon baan hameen tv fiirsanaya labadii hameennimo aljasiira unbaa waxaa ku jiray barnaamij diyaarad ay lahaayeen maleysiya ayaa luntay dabeetana diyaaraddii unbaa adduunka o dhan raadinayay markaasaa la yidhi satarlaydka shiinaha unbaa sawiray australia meel u dhow gobol ka mida oo badda ku dhacay unbuu soo qabta waa baasha adduunka o dhan ku dabaqsana anuguna jacayl yare marka aan la rafaadsanaa unbaaday qoladaas basaasiin u dirsadeen inaad aduguna u dirsateed bay ahayd jacaylka kuusoo sawireen waayahay dhinacaas waa dhinacii gabayada bal dhanka heesaha maxaa ka mid a heesaha samaysay boggayo naftaydu jacayl baalashii dhigayo beerjilica waxaa igu wacan barashadaadii dhankaagana baxnaaniyo xubbigu baankamau helin bukaankayga adigoo og baad iga baqayshaa bidhaandahabay goormaan ku helin baylaha baan ahay bulshaawi maxamed cabdulaahi diiriya bulshaawi aad baan u salaamaya ayaa erey muusig iyo laxanka lahaa ana ereyadaan lahaa codkiisana uu ku qaadi jiray bay ahayd waxaad abid raadisiya waxaad rabta inaad heshaba intuwa kaama raarno raxmaankaa bixin karee waxaa ka mid ahaa hibada dooq baan u helay hogaankaa laygu xiray naftuna kama harin sidii hayaankuna waa tabjeex waxaa ka mid ahaa mayabaala caashiqo haddaan wadno ilaa iyo berri bay soconayaan dee waa markaan ku bartaan badgalay markaanu wax samaynta galnay unbaan badgalno baddaasaan dhexda kaga jirina
markaad samaysid heesaha oo kale ereyada aad qortid kadib ma fanaana u dhiibtaa mise adigaa codaya
anu ma heeso hees ma qaado laakiin waan sameeyaa marmarna naaxiyadda waan ku daraa ama laxankaan ku daraa laakiin uma badni laakiin professional waxaan ku ahay ama soomaaliya ugu garanaysaa inaan hees sameeyo amaan gabay sameeyo dee markaa fanaaniin baan siiyaa iyagaa la xamiisto tunto qaada dee dad badan baa fanka fikirro kala duwan ka haysta fanku ma lacag buu leeyahay oo dhaqaalaha kaasoo gala
horta ummad ma jirto aan lahayn walaal macane dhaqan iyo afaan lahayn dhaqan iyo afna ma kala haro hadbana dhaqan iyo af inta lagu socodsiin karo unbaa lagu socodsiiyaa dhaqaalahana ilaahay baa bixiya dee laakiin kolley dabcan fanku dhaqaale wuu leeyahay laakiin anugu maana gelin aan dhaqaale ka helo laakiin ana afkaan leeyahay ee soomaaliga aan ku naaxiyo oo aan kula qaybsado dadka aanu walaalaha nahay aan isku afka nahay inaan dareenkooda la qaybsado oo aan dhiiro geliyo oo aan hadday jacayl u bukaan jacaylka kaga kala hadlo oo unbaan horta u galay bay ahayd ma fahmaysaa
kaasi wuxuu ahaa hal abuur dhalinyaro ah oo magaciisa la yidhaahdo bile hurfe wuxuu magaalada nairobi ugu waramayey wariyahayaga khadar maxamuud xareed halkaad naga dhegaysanaysaan waa v o a washington haatan dhinacii heesaha haddii aanu jaleecno codka fanaanada hodan cabdiraxmaan iyo heestii amoore amoorihii jacaylkow ii noqo midkan rabay bay tiri hodan cabdiraxmaan intaa haddaynu kaga soo gudubno dhinacii ciyaaraha ayaynu markan jaleecaynaa waxaa inoo hayaa jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horrayno naadiga kubadda cagta AC Milan ayay isku dayeysa inay dib loo soo wareegto ciyaaryahan Zlatan Ibrahimovic oo hadda aan kooxi la joogin qandaraaskii halka sanaa ee kula joogay naadiga United ee dalka Ingiriiskana uu ka dhacay waxaa naadigaasi ay doonaysaa inay ciyaaryahankaasi dib ugu soo celiso gegada San Siro Stadium iyadoo sida wargeyska Corriere dello Sports uu ku warramayo naadigaasi ay ka mid tahay naadiyo markaa ciyaaryahankaasi uu hore ugu soo dheelay haddana uu isagu lafahaantiisu doonayo in uu ciyaaraha kubadda cagta dib ugu soo laabto kadib markii uu ka soo kabtay dhaawac lugta ka soo gaaray xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay shan iyo soddon jirkaasi waddanka sweden u dhashay ayaa konton iyo lix gool u dhaliyey naadiga ac milan siddeetan iyo shan kulan oo u ciyaaray intii u dhexaysay sannadihii laba kun iyo toban laba kun labiiyo toban ibrahimovic ayaa hadda wadahadal sidoo kale kula jira naadiga manchester united oo uu doonayo in qandaraas cusub uu la galo naadigaas laakiin wararka qaar waxa ay sheegayaan inuu ku riyoonayo sidii uu la midoobi lahaa xeryaha nicola kelenich oo hore ay u soo wada dheeleen naadiga liverpool ayaa waxa ay gaashaanka u dururtay oo ay diiday dalab kale oo naadiga barcelona uga yimid oo ku aadan ciyaaryahan filip cotinho oo waddanka brazil u dhashay markaas oo ay u soo bandhigeen lacag gaaraysa sagaashan milyan oo ganiga starliinkaahi ee dalka ingiriiska laga isticmaalo hayeeshee naadiga waddanka sbain ka dhisan ayaa weli waxa aysan ka quusanin ciyaaryahankaasi si ay u keento gegada camnu stadium liverpool hore waxaa u soo diiday laba dalab kale oo ka horreeyey dalabka ay naadiga kubadda cagta barcelona la sheegaya in hadda soo gudbisay kaasoo mar gaaraya labaiyo toddobaatan milyan marna ahaa siddeetan milyan waxaana naadiga barcelona ay raadinaysaa ciyaaryahan beddel u noqdo ciyaaryahan nimer junior oo naadigaasi ka tagay dhowaantan ordyahanka maxamed faarax ee waddanka ingiriiska u ciyaara ha yeeshee asalkiisa soomaaliga ahay ayaa waxa uu ku dhammaystay kaalinta labaad ciyaartii samafaynalaha ee tartanka orodada shanta kun ee mitir ee london ka dhacday ciyaaraha ee fudud ee hadda ka soconaya waddanka ingiriiska maxamed faarax waxa uu kaalinta labaad waxa uu kaalinta labaad galay markii koowaad uu noqday ordyahanka waddanka etoobiya u dhashay oo la yidhaahdo yomif kecalja waxaana fainalka oo ah marka biladda la guddoonsiinayo qofka ku guulaysta kaalinta lawaad koowaad la dheeli doonaa ama la ordi doonaa maalinta sabtida ay soo aadan naadiga yuventus waxa ay doonaysaa inay marka naadiga kubadda cagta barcelona kala soo wareegto ciiryahan sergi roberto waxaana sheegaysaa in ay doonayso inay nasakhdo khandaraaska uu hadda naadigaasi kula joogo sergi roberto naadiga barcelona khandaraaskaas oo afartan milyan oo ganiga starliinka gaaraya waxaana shan labaatan jirkan waddanka sbain u dhashay uu awood u leeyahay inuu ka ciyaaro qadka dhexe iyo difaaca isagoo afartan iyo toddoba kulan naadiga kubadda cagta ee barcelona u saftay xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay xubinta ciyaarahana waa laga intaa
waagaag jamaal oo ciyaaray nala socodsiinayey weli wuxuu igula sugan yahay stuudiyaha jamaalow bal heestan haddii aad noo raacisidan iyo dhegaystayaashaba waa tahay zaarahay ee dhinacii heesaha ayaannu jalleecaynaa sidaad sheegtayba axmed rasta iyo heesta ubaxa caashaqa uu ku luuqayo
Cause I cool.
waa tahay heestaasi yasmiin iyo fanaanka axmed rasta waxay gunaanad u ahayd idaacaddeenii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo ay si wada jira idinla socodsiinayeen saare cidla nuur anigoo jamaal axmed cismaan jemi fariy ayaa dhinaca iskudubridka noo qaabilsanaa tan iyo kulan dambe dhegaystayaal nabadgelya